halkani waa a w r dwal radio codka rajada ee loogu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo aad aala ka barataan caafimaadka guud ee qofka bani aadanka haddana waxaa inoo raaci doonaa cashar aynu ka soo xulinay kitaabka barnaamijyadaasi labadaasi barnaamij waxay inoo raacsan heese daabacsan oo idiin soo xulinay kuwaas aynu filayno inaad ka heli doontaan ee dhegeysi wanaagsan
barnaamijkeena caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa kaniinka dhalmada joojiya waxaynu inoo soo jeedinaya shiino ee dhegeysi wanaagsan
kiniinka dhalmada joojiya marka si hagaagsan loo qaato kiniinka wuxuu ka mid yahay siyaabaha ugu wacan ee dhalmada loo joojiya hase ahaatee dumarka qaar waa in ay aanay qaadan kiniinka hadday heli karayn si kale oo ay dhalmada ku joojiyaan haddii ay suuragal tahay waa inay kiniinka bixiyaan dad caafimaad ka shaqeeya umulisooyin ama dad kale sida loo isticmaalo la baray kiniinka inta badan wuxuu ka yimaadaa waraaq koo iyo labaatan ama sideed iyo labaatan ku jiraan koo iyo labaatan ku jiraan ayaa jaban kuwana waa sii kala jaban yihiin inta dawo ah ee ku jirtana waa kala duwan tahay si aad u doorato kugu habboon sida loo qaato kiniinka qaado xabad ugu horeyn waraaqda maalinta shanaad marka laga bilaabo maalinta caadada bilaabatay adiga oo maalinta ay bilaabatay ka dhigaya tii koowaad dabeedna mid qaado inta koo iyo labaatanka maalmood markuu dhammaado sug toddoba maalmood ka hor intaa kii kiniin dambe qaadan dabadeedna bilow xabad maalin walba waxaad qaadanaysaa kiniinka saddex toddobaad bil walba dabadeedna toddobaad ayaana waxba qaadanay sida qaalibka ah waxay caadadu timaadaa toddobaadka aan kiniinka la qaadanayn xataa hadday caadadu iman weydo bilow qaadashada kiniinka toddoba maalmood kadib markaad kiniinka hore u dhammaysay haddaad doonaysa inaad wareysato waa lagama maarmaan in aad u qaadato kiniinka sida lagugu talagalay mid walba mid maalin walba sideed iyo labaatanka kiniinka ay ku jiraan qaado ka ugu horeeya maalinta shanaad ee caadadu sida waraaqda kow iyo labaatanka ah qaado hal xabo maalintiiba toddobaad kiniinka ay u dhow yahay inay mid ama ballaadh kuwa kale kala duwan yihiin qaado kuwan mid walba maalin markay kuwa kale dhammaadaan maalinta siddeed iyo labaatanka ay dhammaado midka kale bilow qaado midka maalin walba adigoon maalin ka tegayn tan iyo inta doonayso intaadan inaad uuraysan cunto gaar ah looma baahna marka kiniinka la qaadanayo xataa haddaad xanuunsato oo duray ama cudur kale kugu dhaco markaad qaadanayso kiniinka waad qaadashadiisa haddii aad joojiso qaadashada kiniinka inta aanu dhammaan waxaa laga yaabaa inaad uuraysato dhibaatooyinka qaadashada kiniinka weliya dumarka qaar waxay isku arkaan in ay in yar oo cudurka subaxii naasaha oo barara ama calaamadihii kale ee uurka ugu horeysay ee ay bilaabmaan bilaabaan inay qaataan kiniinka tan waxaa sabab u ah kiniinka oo ay ku jiraan daawooyinka qofka dumarka ah jidhkeeda uu ku daro dhiigeeda marka ay uurka leedahay calaamadahani ma aha micnahoodu ma aha ama ma tilmaamayaan inay qofka dumarka ahi caafimaad qabin ama inay iska joojiso kiniinka calaamadaha waxay ku istaagan laba ama saddex bilood ugu horeeya sida looga dhammaado dumarka qaar waxaa laga yaabaa in dhiigooda caadadu inta uu ay isbedesho marka ay kiniinka qaadanayso sida qaalibka ah waxa isbedelay wax weyn ma aha hase ahaatee waxaa laga daweyn karaa haddii la bedelo caynka kiniinka ah ee la isticmaalaya oo mid ka duwan oo hormoon ay ku jirto ma halis baa in la qaato kiniinka dhalmada joojiya sida daawooyin kale marmar ayaa kiniinka dhibaatooyin xun u keenaa dad gaar ah dhibaatada ugu xun ee kiniinka waxaa laga saaraa waa raximo dhiig ah oo fadhiista wadnaha sambabada ama maskaxda hase ahaatee waxay xinjirahani ugu sii dhow yihiin in ay yimaadaan marka dumarka uurka leeyihiin dhimashada waxaa laga saaray kiniinka dhalmada joojiya oo dhif ah marka la isu celceliyo uurka iyo umulidda konton goor ayay ku halis yihiin qaadashada kiniinka dumarka badidooda nabadgelyo ayay ku qaadan karaan kiniinka koley si hubaal ah ayuu uga nabadgelyo badan yahay uurkaasi ahaatee dumarka qaarkood kiniinka dhalmada joojiya iyo uurkaba halis ayay u yihiin dumarkani waa inay si kale dhalmada isaga joojiyaan yaanay ahayn inay qaataan kiniinka dhalmada joojiya qofka dumarka ah calaamadaha mid ka mid ah isku aragta waa inaanay qaadan kiniinka ama irbadda dhalmada joojiya xanuun hoos ama joogto ah oo lug ama misig ah waxaa laga yaabaa in xanuunka ay sabab u tahay xididkuwa dhiiga ah oo xanuunsanaya dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta laba waxaa halkaa noogu dhammaaday barnaamijkii caafimaadka waa shiina oo idin leh caafimaad wacan
filayaa inaad si aboon dhegeysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aala oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka anagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka anagu waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale kusoo dhowaataan heestan daabacsan
inaan kuweshago ayaan doonayaa waya waya badan ku doondoonayo maalintan ku arkaanhe waxaan idhi wow wow whoa, whoa, whoa. adiga tandiin lahaa jacayl baa igu dirqinayay haddaya tandiin lahaa jacayl baa igu dirqinayo haddaya tandiin lahaa jacayl baa igu dirqinayo marka yareega dareenkaygu wuxuu mudayaa marka yareega dareenkaygu wuxuu mudayaa inaan durdurkii jannada dhexdabalanayo inaan durdurkii jannada dhexdabalanayo soomaalay sideeba soomaalay sideeba ugu dulqaata ugu dulqaata soomaalay sidee sidee soomaalay sideeba ugu dulqaata ugu dulqaata wayayo kuwa shooy walwali wadnahaygu intana waawa warano inaan inaan kuweshado ayaan doonayaa wayo wayo badan ku doondoonayo intana waa wow wow
waxaan filayaa inaad ka hesheen heystaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inagoo imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay halaagii u imaanaya dadka reer bani israa'iil ee qaybta koowaad waxaana inoo soo jeedinaya faarax ee dhegeysi wanaagsan
dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan kitaabkii sefaniya mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay halaaggii u imaanayay dadka reer binu israa'iil kan waa erigii rabbiga oo u yimid sefaniya ina kushii ina gelidya ina amriya ina xisqiya wakhtigii yohsiya ina amuur uu boqorka ka ahaa dalka yuhuuda rabbigu wuxuu leeyahay anigu wax kasta waan baabi'in doonaa dhulka korkiisa rabbigu wuxuu leeyahay dad iyo dunyaba waan wada baabi'in doonaa haadda samada iyo kalluunka badda waan wada baabi'in doonaa oo waxaa lagu turunturoodo iyo sharawiyadaba waan wada baabi'in doonaa oo bini'aadmigana waan ka goyn doonaa dhulka korkiisa oo gacantaydan ku soo kor fidin doonaa dalka yuhuuda iyo inta yeruusalem deggan oo dhan oo intii bacal ka hadhayna meeshan waan ka goyn doonaa iyo magaca kemariim iyo wadaadada iyo kuwa ciidanka samada ku caabuda guryaha dhaladooda iyo kuwa rabbiga caabuda oo ku dhaarta oo haddana ku dhaarta malkaam iyo kuwa dib ugu noqday rabbiga la socodkiisa iyo kuwa aan rabbiga doondoonin ama aan isaga innaba wax ka baryin sayidka rabbiga ah hortiisa ku aamus maxaa yeelay maalintii rabbigu waa soo dhowdahay waayo rabbigu waa diyaariyey alabari oo martidiisana quduus buu ka dhigay oo maalinta rabbiga alabarigiisa ayaan ciqaabi doonaa amiirada iyo wiilasha boqorka iyo inta dharka qalaad xidhan oo dhanba maalintaas waxaan wada ciqaabi doonaa kuwa marinka ka booda oo guriga sayidkooda ka buuxiya dulmi iyo qiyaamo oo rabbigu wuxuu leeyahay isla maalintaas qaylo dhawaaqeed ayaa ka yeedhi doonaa iridda kalluunka oo magaalada inteeda labaadna waxaa ka yeedhi doonta baroor kurahana waxaa ka yeedhi doonaa daryaan weyn kuwiina makteesh deganow qayliya waayo dadkii reer kancaan oo dhammu waa dhammaaday oo kuwii lacagta ku rarnaa oo dhammu waa baabaa oo wakhtigaas ayaan yeruusalaam laambado ku baadi doonaa wacan ciqaabi doonaa dalka gufarkooda isaga fadhiyey sida qamri deggan oo kale oo qalbigooda iska yidhaahda rabbigu wax wanaagsan samayn maayo wax shar ahna samayn maayo maalkoodu wuxuu noqon doonaa wax la boobo guryahooduna waxay noqon doonaan meel baaba haa oo waxay dhisan doonaan guryo laakiinse ma ay degi doonaan oo waxay beeran doonaan beero canab ah laakiinse qamrigooda ma ay cabi doonaan maalintii weyneed oo rabbigu weyn soo dhowdahay way soo dhowdahay oo aad bay u soo degdegaysaa dhawaaqi maalinta rabbigu mar dhow buu yeeri doonaa dadka xoogga badanu halkaasay si qadhaadh ah ugu qaylin doonaan maalintaasu waa maalin ay cadho jirto oo waa maalin ay jiraan dhibaato iyo cidhiiri oo waa maalin ay jiraan dumin iyo baabi'in oo waa maalin ay jiraan gudcur iyo mugdi madow oo waa maalin ay jiraan daruuro iyo gudcur dam ah oo waa maalin ay jiraan buun iyo qaylo dagaaleed oo ka gees ah magaalooyinka dayrka leh iyo munaaradaha dhaadheer dadka waxaan ku soo dejin doonaa cidhiidhi inay u socdaan sidii dad indhala maxaa yeelay rabbigay ku dembaabeen oo dhiiggoodu wuxuu u daadan doonaa sida boodh oo kale hilibkooduna sida digo oo kale dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudano waxaannu intaas kaga sii hakan doonaa kitaabkii sefaniya tan iyo intaynu dib u kulmi doonno waa faarax idileh sida ay nabadgelya
mayso dadka baaqi mayno maanta noo macin maanta noo macin maanta noo macin maanta noo macin magacaaga sareeyo meel wada laga amaanaa maanta noo macin maanta noo macin maanta noo macin maanta noo macin
casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogoweyneynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka korsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka anigu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka anigu waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda leh oo meel kasta aad joogtaa intaa mar kale hawada dib ugu kulmayno waa anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgeliya raadinahay dareenkayga dogtor jacayl baan la doodaya anoo doodaya dheer dagaalayga badinahay dareenkayga dogtor jacayl baan la doodaya kanoy halis daaqayo dadkana adaa shidayo akaatigi addaydaydiyo halkan hedehede halkan tagay kala duke kanoy halis daaqayo dadkana adaa shidayo akaatigi addaydaydiyo halkan kadehede halkan tagay kala duke inaadadeed bashi dumiga casaqa kada digashada casaqa kada inaadadeed bashi dumiga casaqa kada آهية آهية يلا يبكي وعويري كما داك على الصوت وبحكو قريدا صورك هاوكي إلما بيس لقاكو آهية تعال كاقوية آهية آهية والله فكرته قعد روح ولالا هاتنا نقول هيا كوريكم آهية آهية والله فكرته قعد روح ولالا هاتنا نقول هيا كوريكم آهية آهية والله بيتفكرته